Garoonka diyaaradaha ee degmada Garbahare ee gobolka Gedo ayaa muddo sanado xirnaa sabab la xiriira burbur ka jiray dhabaha ay diyaaraduhu ka duulaan. Maamulka ayaa dadaal xooggan ugu jira sidii loo dhisi lahaa garoonka, waxayna sheegeen inay muhiim tahay inay ka qayb qaataan dhismihiisa qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Garbahare. Guddoomiyaha degmada Garbahare iyo maamulka garoonka ayaa waxay ka warbixiyeen halka uu marayo dhismaha garoonka.
hal sanad aad diyaaradu kama soo degin ismaandhaaf khalkhal siyaasadeed ahoo jiray iyo caqabado uu yeeshay garoonku oo ku yaraaday diyaaradihii qaar ka mid ah inay ka degi waayaan kuwa kookooban oo kuwa fookar fiftiga la yidhaahdaa ka degi jiray intii kale way ka degi waayeen maadaama ayna ka degi karin marka inay diyaarad walba ka degi karto oo aan ballaarin oo dheeraynno ayaan go'aansannay dadkuna ay soo wada jeediyeen iyo injineeradii iyo kabtannadii diyaaradaha waday cagaftaa keliya waxay naga qaadanaysaa saacaddii boqol iyo labaatan doolar halkii saac dhaqaalaha aanu haynana oo gaar ahoo iyo maarata gaar qof isaga xil saarayna ma jiree waa midka jeebabkeenna ku jira dhammaanteen waa midkaan rabnay inaan sadaqaysanno haddaad tihiin dadkaas aan soo sheegay waxaan doonaynaa inaad ka soo qayb qaadataan aragtaanna shaqada meesha ay marayso mid aan maaragtay afminshaarnimo iyo ogadan leennahay faanfaan ma aha run ahaantii wacyiga iyo marxaladda uu ku sugnaa ama lagu jiray garoonka garbaharey uu ku sugnaana cid hadda looga sheekaynaya ma jirto walow diyaaraduhu ay noo shaqayn jireen oo ay ka degi jireen hadday tahay commershal falaytkii shacabka ahaa iyo hadday tahay gargaarkii kuwii waday iyo hadday tahay kuwii kaargooga ahaa intaba waa ka degi jireen saabsanayd waa un ballaarin dherarka garoonka lagu daro saakayna meeshii garoonka uu ku ekaa ee dhulka iga dambeeya ku aadan inta qardaysan ee cagaftu ay ku jirto markii laga reebo iyo inta aan ku darnay shalay iyo daraad gelinkii damba iyo maantay oo hadda gelinka hore aan joogno run ahaantii waa dhul ku dhow laba boqol iyo konton mitir waxaan jecelnahay labadaa boqol iyo kontonka mitir haddii aan la sinno oo aan buuxinno dhulku waa dhul dhagaxa aad buu adag yahay cagaftu shaqadii ay katarabiilka saxda ah oo loogu talagalay dhagax jabinta iyo dhulduleelinta uu qaban lahaa bay noo haysaa isku tashi bulsho iyo ballan aanu wadagalnay iyo isku duubni baaqaho aan rabnay inaan dadka deegaanka ganacsatada gobolkan ku dhaqan gaar ahaan kuwa garbahaarey ku sugan wacyi kasta iyo marxalad kasta oo maanta lagu sugan yahayba inay u dhabar adeegaan baa la rabaa